marka hore suldaan adigoo mahadsan geelu heese badan buu leeyahay bal hadda haddaad heesihiisa aniga iyo dhegaystayaashaba waxaad naga maqashiiso dabna qaatoo duula mooye markay odhan jireen dabna qaatoo duula mooye willa derebay diiqa lagu waa diiqa layskuma siiya geela lama soo raaciyo diiqa laguma bixiyo waa bayanta diiqada kale la siinayo nina kaalma cadcad usoo sooci maayo marka dabna qaatoo duula mooye baalkan ciyaar laguma helayabu kuleeyahay dabna qaatoo duula mooye willa derebay diiqa lagu waa niman kuu gudin hablasa u dhalin habeenolow siduu kuu hela macnina inana lagaa siin habeena gudin dee soo dhicin dee habeenolow siduu kuu helay man sida sababta kuu helay dee baha la hela baa laleeyahy soo maad garan markaan wuxu mangalool iyo gelu maygaag meelu koog yahay waa umalabo waa u muuda wuxuui luqma liiglow bal hadda u fiirso luqma liiglow lugbalaansaariyo ku laafiyo qawlay laba qolo oo qabiiliya mid baqaar saaro qushi u soco haddii reer gela reer qabiiliyana leeyahay reer qabiiliyana uu la xidid yahay de waynu laba gardaag noqdaa ku raaxayso haa qawle laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaroo qushi u soco hareer miinlow herernima dagaabaa lagaa helayo laga hantiye wuxuu i baad bawda aliflow baadi mayhide bahday baa kuleh eeg bawda aliflow sumadii hashuu tilmaamay ninka bawda aliflow baadi mayhide bahday baa kuleh bahda eeg soo maad garan marka waxa weeye ninkani hasha markuu geelan marka la heesayo inuu qofku iska dhawaaqo unte maaha maaha wuxuu doonana inuu iskaga yidhaahdo maaha marka waa isagoo caraabinaya waa isagoo markaa xataamadood adigi sheegaya isagoo markuu geeli meel fog hilaac meel fog ka maaragtay ha wuxuu yidhi wuxuu yidhi mata matala hashi markay caawa halkan oo kale daanbari joogto ee cirkuna uu gar loo gubay ama yucub ama magaranaysaaya qalbi taara ka ka hilaaco ee dee dadkii waqooyiguna aanu qaban wuxuu odhan yaashi buu la hadlayaadoo hilaac bilig yidhi oon bahdaa jirin boga hoose iyo beerka hawluule hashibuu waa waxbuu u sheegaya waxbuu sheegaya adkaysuu leeyahy adkaysabu le ilaah baa keenaya wuxuu hilaac bilig yidhi oon bahdaa jirin aan bahdaa jirin boga hoose iyo beerka hawluule war soo maad garantay haystan geelu marna geelu waa maruu ceel joog yahay marna waa maruu dee caadi iska yahay war dee soo maad garantay markaa matala gacano caawa halkan jooga haddii geela la kaxeeyo oo dhul fog la qabadsiiyo oo la soo celiyo dee ninkii geela yaqaanay markuu arkay inuu soo geelu soo hagaagayo soo naaxay iyo haddii kale wuu kala garanaya wuxuu leeyahay magargudubkay la gudhowday la gudgudan tahay hadda eeg isagiiba waxba la isweydiinaya moogta tagayaashu way wada hadlayaan magargudubka ay garkii waddankii ay joogta ka tagtay in waddan kale la geeyey magargudubkay la gudhowdayoo la gudgudantay gudhowga waxaa la yidhahdaa hasha intuu imika neef ka baxo aan la tolina la irmaanayna dabeedna goga casle marka waa ii casaataao marka waa ka yidhi magargudubkay la gudhowday la gudgudan tahay gudbi weyday ma galbeed bay reglakooyiya ka shika qabtaa hadda eeg waa markuu geelbu sii wadaa sii wadaa gudbi weydaye magargudubkay la gudhowdo la gudgudan tahay soo maad garantay markaa heesta geelu way fara badantay caawa iyo berri iyo saa dambe iyo saaku maba dhammayn kareen soo maad garantay dadka qaar baa laga yaaba inay la yaabaan suldaan cabdiraxmaanow magacyaa geela loo bixiyaa dadka qaar weliba had yo jeer magacyada qaarkood ba xataa magacyo dad dhinac ka shabaha ama ay wadaagaanba bal haddaad mid yalaba ama wax ka taabatid maxaa ka mid a magacyada geela loo bixiyo geel waxaa loo bixiyaa dadku walow kala duwan yahay matal deegaankan imankaynu joogno geela toosan baa loo bixiyaa waa hasha cadda dheer quruxda badan daruur baa loo bixiyaa waa hal dayr cada waxa dheeg baa loo bixiyaa waa hasha cad waxa weeye waxaa loo bixiyaa magaranaysahay mudeec waa hasha aan cararin aan toojada ahayn hashirjoojada xarbi baa loo bixiyaa waatay suldaan dhuxyar aad baad mahadsantahay ugu dambayn dhegaystayaal waxyaabaha aad kai soo jita waxaa ka mid a ardaagan geela ee aan la joogo suldaan cabdiraxmaan xirsi dhuuxyare waxa uu ardayga ku haystaa isgaarsiinta dhinaca muxuaha technolojigan casriga ah ee tusaale ahaan wuxuu isticmaalayaa internetka for g isagoo ardaaga fadhiya ayuu waatay suldaan dhuxyar aad baad mahadsantahay ugu dambayn dhegaystayaal waxyaabaha aad kai soo jita waxaa ka mid a ardaagan geela ee aan la joogo suldaan cabdiraxmaan xirsi dhuuxyare waxa uu ardayga ku haystaa isgaarsiinta dhinaca muxuaha technolojigan casriga ah ee tusaale ahaan wuxuu isticmaalayaa internetka for g isagoo ardaaga fadhiya ayuu waxa uu la socdaa wararka caalamka oo dhan ilaa bariga dhexe ilaa caalamka meel kastay ka tahay ilaa gudaha somalilan wixii ka dhacayay waraba halkaasuu kala socdaa weligaa ma istiri gaarigii iyo geelii iyo isgaarsiinta muxuu ahaye technolojiga internetka casriga oo for g ama noocii casriga ugu dambeeyeya oo xawaare sare ku socda ayaad internetka ardaa geel ku heliya gaarigii iyo nolosha noocaasa marnama ku fikiraysayeen suldaan maya maya maya ma kamaan fikirayninoo anu aniga kuri geel baan kusoo koray markii hore waad siddeed iyo toban jirna ciidamada soomaaliyaan ku galay waa gartay markii dambana an waxaan u tallaabay slmtaan qabto waan u tallaabay markaa caqligayga iyo fikirkayga iyo maskaxdayda iyo toona kumay soo hoyen habeenna intaad forjii qaadato aad wax warba war walba la socon doontaa waa forji haye markaa waxa weeye de waa libin la gaadhi weeyaano ha iyo nimca la gaadhi weeyaano ha waxa bartosh weeye ajiib annagoo ardaagii fadhina ha yaanu dee forjiga halkan ku haysanaa soo maad garantee laakiin anagu beriga hore anu gaalo soddonka soo qalin jirray Ah.
soddonkaa maaluud biyamaana ka jir soo maad garan Ah.
waa nimco la gaadhay waa- Aad iyo aad.
waa- waa badhaadho la gaadhay iminka gaadhaynu soo kaxaysanay cidina joojisa maynu arag cidina gartaraysata maynu arag cidina baadho maynu arag cidina xumaysa maynu arag waxa weeye waa waa nabadgelyada iyo nibcada iyo barwaaqada iyo magas ammaanka waddanka